gudoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka soomaaliya ayaa sheegtay in dhaqaale dhan boqol iyo sagaal iyo labaatan milyan oo dollar ay ku bixi doonto qabashada doorashada la qorsheynayo inay ka dhacdo soomaaliya sanadka labada kun iyo labaatanka doorashadan ayaa weli laga fakeraya habka ay noqon doonto iyadoo dhowaantan laysla meel dhigi doono qaabka ay yeelan doonto saare cabdi axmed ayaa dhowaan la kulantay gudoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka xalim ismaaciil xalime yeri
zahra waxaan aada ugu kalsoonahay guddi ahaan shaqada aan qabanay waayo sanadihii hore ama dowladihii hore ma jirin tan oo kale ma jirin guddi ka shaqaynaya arrintan oo dabagalsan oo motoor ah oo dhaqaajinaya ma jirin maadaama ay mas-uuliyaddeena shaqada aan rabno inaan la rabo inaan qabanno ay tahay aan waxaan u gogol xaarnay in la sameeyo qaybihii tiirarkii doorashada suuragelin lahaa waana bilaawnay meel fiicanan noo maree kuwa noo dhimanna inaan dhammaystirnaan rabnaa laba kun iyo sideed iyo tobanku waa sanadka noogu muhiimsan oo nogolxaal weyn aan samayno kadibna laba kun iyo sagaal iyo tobanka aan u gudubna haddii ilaahay idmo nooce ayay noqonaysaa doorashada doorashada doorasho hal qof hal coday noqonaysaa nidaamka doorashada nooca uu yahayna siyaasiyiinta laba kun iyo sideed labaatan iyo sideedda maars ee hadda soo socota oo ilahay inaksba dhabo ku shiri doono ayagaa noo caddayn doono oo soo qaadan doono nooca doorasho ay tahay oo noo tilmaami doono biometriga nooca la dhaho oo oo kombyuutarada la gelinayo miyaad ka fikiraysaan mise noocii hore oo awalba gacanta lagu diiwaangelin jiray maxaad waxaan samaynay daraasad sidaan kuu sheegay ama ha noqoto biometri ama ha noqoto midka gacanta imaanwalka ama ha noqoto midka maalinta la codaynayo laysdiiwaan geliyo ayagoo dhan noocyada ay kala yihiin iyo sida ay yihiin iyo sida dadweynuhu ay u kala rabaan iyo siday u suuragal noqonayaan iyo dhaqaalaha ku baxaya mid kasta ayadoo cad ah waxaan hordhigi doonaa madaxda qaranka ayadayna saaran tahay mas-uuliyaddaas inay doortaanjirto cid ka qayb qaadanayso doorashada doorashada cid kasta oo waajib u ku tahay oo soomaali ah oo ah inuu doorasho geli karo shuruuduhu ay siinayaan shuruudahaas oo lagu soo bandhigi doono dar sharciga doorashooyinka aan diiwaan gelinaynaa welima bilowdeen hanaanka diiwaangelinta ma aanaan bilaabin hawaan hanaanka diiwaangelinta waxaa ka horreeya sharciga doorashooyinka in la sameeyo dhaqaale ahaan waxa ku baxaya ma dejiseen doorashada doorashada waa dejina dhaqaale ahaan waxa ku baxaya laga soo bilaabo laba kun iyo toddoba iyo tobankii lagu geeyey laba kun iyo labaatan iyo kooga shantaasana dhaqaalaha ku baxaya waa boqol iyo labaatan iyo sagaal milyan waa gartay waaye waa ka badan kartaa marka sida hadda doorashadii dhacday magaalooyinka maamul goboleedyada madaxda u ahaa tegi doontaan mise degmooyin ayaad qiimeyn doontaan oo degmo walba doorasho haddii la yidhi hal qof iyo hal cod waa in dadka meeshay joogaan loogu tagaa oo lagu qabtaa laakiin muxuu ahay geographically doorashada sida ay noqonayso deegaan doorashada sida ay noqonayso waa arrimaha ah iyagana ka sugayna madaxdeena qaranka inay soo caddeeyaan sidee faragelin aad uga madax bannaanaan doontaan hadday noqoto qolyo shisheeye ama hadday noqoto gudaha dalkiisa iyo siyaasiyiinta iyo maamul goboleedyada xataa waa gudi guddi madax bannaan madax bannaanadiisana la siiyey xasaanadiisana taasaa kuqalsoonay taasaa isku aamina ilaa iyo hadda intaan soo shaqaynaynana laba kun laba sano iyo bar ay tahay ma aanaan arkin faragelin nala nalala soo abaaro waxaan doorasho ka galnay wadamo badan waxaan doorasho ka soo qabanay hadeertaan xataa doorashadii dadbaneeda waxaan ka soo qabanay degaamo badan oo dalka ah maamulaa jooga ciidamay lahayd dowladaa xukuntay wax faragelina oo nalagu sameeyeyna ma jirin waa u madax bannaanayn doorashadeena inaan qabanno xalimo ismaaciil xalime yari guddoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee doorashada soomaaliya waxa uu warramaysay saare cabdi axmed